جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس bismillaahi araxmaani araxiim waa habeen axad ah taariikhda hijrigana waa saddexda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kataa'iba al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay dagaal lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qira in dhibaatooyin xooggan ay sababtay xanibaadda dhanka duulimaadka ee kooxda riddada soomaaliya ay kusoo rogtay maamulka riddada jubbaland dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa safka hore ka galay liiska xukuumadaha uu maraykanku ka jartay dhaqaalihii uu siin jiray wilaayada islaamiga ee gado ayaa diyad dhiig nool ah u kala wareejisay laba beelood kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayadaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dib loogu furayey iskuulka abuubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa warka fiidnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'iba al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay dagaal lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan filimkan ay baahisay kataa'iba al ikhbaariya ayaa la daawan karaa muddo saddex daqiiqo soddon iyo shan sikin waxaana lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku sugnaayeen ee deegaanka beere yabaal ee duleedka degmada buulaburde dagaalka oo ahaa mid liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaana filimka lagu soo bandhigayaa macluumaad ku aadan dagaalka iyo qaabka uu u dhacay qaybta hore ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya fariisimaha murtadiinta iyo dhammacda rasaasta oo murtadiinta dushooda ku hobanayso iyadoona sidoo kale la arkaya firxadka maleeshiyaadka murtadiinta oo u firxaday hoodkii lagu dagaalamay
وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء waxaa sidoo kale filimka lagu soo bandhigayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo isdul saaran sida ari dhurwaa galay oo kale كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفاء
dagaalkan iyo kuwii ka horreeyey waxay qayb ka yihiin weerarada ay ciidamada mujaahidiinta ku difaacayaan wilaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qira in dhibaatooyin xooggan ay sababtay xanibaadda dhanka duulimaadka ah ee kooxda riddada ay kusoo rogtay maamulka riddada jubbaland cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixintan inoo haya cali dubbad oo ku magacaaban maarayaha garoonka diyaaradaha degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa si weyn uga qayladhaamiyey dhibaatooyinka ka dhashay xayiraadda ay kooxda riddada soomaaliya kusoo rogtay duulimaadyadii diyaaradaha ee gobolka gedo dubbad waxa uu sheegay in dhibaatadaasi ay sidoo kale saameyn xun ku yeelatay isla murtadiinta dhexdooda isagoo tusaale u soo qaatay in saraakiil dhowaan ku dhaawacmay qaraxyadii mujaahidiinta ee beled xaawo ay dayacaad u dhinteen islamarkaana markii uu dhintay guddoomiye ku-xigeenkii beled xaawo miidkiisa laga soo qaadi waayey garoonka muqdisho waxa uu sidoo kale carabaabay in reer gedo ay horey u haysatay dayacaad iyo duruufo isbarkaday sida buundooyinkii baardheere iyo buurdhoobo oo go-an iyo buundada luuq oo qarka iyana u saaran in gebi ahaanba ay go-do waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay jirin cid wax ka qabatay murtad cali dubbad ayaa dibudhaca iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanadaasi mas-uuliyaddooda dusha uga tuuray kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte fursadna ma hayno wada shaqaynna ma hayno meydadka iyagii waa aaburan yihiin eeraboorradanadii baa xiran buundooyinkanagii baa go'an hadda wixii ka dambeeyo kareegad ahaan baan isugu tashan doonaa hadduu alla yidhaah siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu waaweyn ayaa xerada xalane kula kulmay ergiga gaalada qaramada midoobey u fadhiya soomaaliya waxa uu sheegay in jeemes iswan arrimaha uu kala hadlay ay ka mid yihiin khilaafka kala dhexeeya murtad gurguurte iyo sidoo kale arrimaha ay isku hayaan oo ay ka mid yihiin doorashooyin gaaleedka intii uu kulan ka socday gaalka u qaabilsan soomaaliya waxaa loogu yeero qaramada midoobey ayaa shariif ku amray in ay xiisadda dejiyaan lana wada hadalsiinayo isaga iyo gurguurte war uu soo dhigay bartiisa x ee horey loo odhan jiray twitter ayuu ku yidhi murtad shariif sheekh axmed waxaan maanta kulan la qaatay jeemes iswan oo ah kusimaha ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya waxaannu ka wada hadalnay arrimo badan oo kala duwan gaar ahaan siyaasadda qaabka doorashada ee lagu muransan yahay iyo baahida loo qabo in doorasho laysku raacsan yahay la qabto mar kasta oo madaxda murtadiinta ay dhexdooda isqabtaan gaalada caalamka ayaa ah kuwo duldhiga amaro iyada oo ugu dambeyna la isugu geeyo xerada xalane ee magaalada muqdisho mahadsanid caliyare dowladda xabashada itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa safka hore ka galay liiska xukuumadaha uu maraykanku ka jartay dhaqaalihii uu siin jiray faafahinta warbixintan waa kan cabdulqaadir maxamed rabbaani go-aankii dhowaan ay gaartay dowladda silifiyadda ah ee maraykanka ee ay ku joojisay dhaqaalihii ay siin jirtay dalalka dibadda ayaa saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dowladaha qaaradda afrika ee ku lugta leh duulaanka silibiga ah ee lagu soo qaaday dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya shaxda liiskan dalalka ugu horeeya ee ku tiirsanaa taageerada maaliyadeed ee dowladda maraykanka waxaa safka hore oga jira kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya sida ku cad warbixinno soo baxay tobanka dowladood ee maraykanku lacagaha ugu badan siiyo waxaa ugu horeeya dalka ukrain yuhuudda etoobiya urdun masar iyo soomaaliya kooxda riddada soomaaliya oo ka walaacsan in gaal donald trump uu ciidamadiisa kala baxo soomaaliya ayaa bishii nofembar ee lasoo dhaafay lacago laaluush ah waxa ay siisay shirkad ameerikan ah si ay trump ugu qanciso in uusan ciidamadiisa kala bixin dalka soomaaliya mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee uu maraykanku ka wada soomaaliya ayaan laga gaarin wax natiijo ah oo la taaban karo arrinkaas oo niyadjab weyn ku keenay xukuumadda washington taasoo hadda ka cagajiidaysa sii maalgelinta maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidanka afrikaanta calooshood u shaqaystayaasha ah mahadsanid rabbaani wilaayada islaamiga ee gado ayaa diyad dhiig noolla u kala wareejisay laba beelood kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya iyada ay wilaayad wada kulamada iyo dowraadka ay u qabanayso beelaha dega wilaayada ayaa waxaa munaasabad ballaaran oo laba beelood oo walaalaha diya dhegnool ay ku kala qaadanaysay ka dhacday degmada ceelcadde diyadan dhegnoolka ayaa waxaa kala qaadanayay beesha horaarsame iyo beesha bahaguleed oo ka mid ah beelaha dagawilayada waxaana diyada wareejinaysay beesha bahaguleed waxayna ku wareejinaysay beesha horaarsame oo ka dhashay qofka dhibka loo geystay iyadana odayaasha labada dhinac munaasabadda ay ka hadleen nuur cabdi aadan nabadoonka beesha bahaguuleed saaka waxaan wareejinay diyo ay nagu lahaayeen geel labaatan halaad ah oo dhiignool ah oo ay nagu lahaayeen walaalaheen hawrarsame yaan ku wareejinay geelaas oo lagu qiimeeyey hashii lix boqoloo doolar waan ku wareejinay lacagtana guud ahaan marka la isku daro ay tahay laba iyo toban kun oo doolar waan ku wareejinay walaalaha gogasha noo dhigay oo walaayada islaamka oo gobolka gadee yaan u mahad celinaynaa bahaguuleed waxaan wareejinay geel labaatan halaade oo dhiignoole oo muqallade oo hashi lagu qiimeeyey lix boqoloo dollar oo markii la isku celiyey uu yahay labiiyo toban kunoo dollare yo annagoo beesha bahaguuleeda odayaasheeda yaan wareejinay waxaana ku wareejinay walaalahana beesha hawraarsamo anoo magacayga yahay cabdiweli saal xirsi ahna beel hawraarsamo waxaan meeshaan ku caddaynaa beeshii bahaguuleed geeli labaatanka halaad ahaay oo calaaha lix boqol lagu qiimeey oo isugoyn ay labiiyo toban kun noqdeen oo dhiignool ahaay baha guuleed waa ka guddoonnay annagoo beesha hawraarsamo khaasatan beesha aadan saleebaan waa ka guddoonnay alxamdulilaah ilaahay baa mahad iska leh waa siday odayaasha warku u soo sheegeen labaatan halaad oo dhiig nool ah anuu wakiilka diyaaro xuseen aadan waan guddoonnay beesha bahaguuleed waynugu guddoomiyeen xaqaas waan qaadannay waan ku fiyoobaannay asalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay oo ka mid a martidii goobjoog ahayd nabadoon cali macalin aadan nabadoonka beesha reer yuusuf waxaan goobjoog ka nahay walaalaha beesha hawraarsamo iyo walaalaha kale oo beesha bahaguuleed ee isku lahaa geel xaqa oo dhignool ah geelaas oo labaatan halaad ah hashina lagu qiimeeyey lix boqol oo dollar geelaas isugeyn wuxuu noqday laba iyo toban kun oo dollar waxaan goobjoog ka nahay beesha bahaguuleed inay wareejisay beesha hawraarsamo lagu wareejiyey baan goobjoogka ka nahay markhaati waxaan ka nahay in la guddoomay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayad islaamiga gedo ayaa beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada ku kala saara shareecada islaamka mahadsanid casaam ugu dambayntiina mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka qayb galay munaasabad dib loogu furayey iskuulka abuubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaas waa kan cabdiqani maxamed munaasabadan oo dib loogu furayey iskuulka abuubakar sidiiq ee deegaanka ceel ansaar kadib muddo saddex bilood ah oo dayactir lagu sameynayay ayaa ka dhacday gudaha xarunta iskuulka ah ee deegaankaasi munaasabada waxaa kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin nuqabo waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn kelimad dardaaran u badan ka jeediyey waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan insha allahu tacaala dadka muslimiinta way ballanaa hay ku faa'iidaysadooy waana may wahaan waxbarasho manhaja uun kaga naasagna oo marka may waa dad culamaa udiine khubara'e ahlu tawxiide caqiididio saafeata idajiyeen umana muqarar ogsantiin unesco iyo dhibaatada dadka muslimiinta iyo kahayt lan ogayno male markii iskoolku dayactirshay inisdardaarmaan yasinka dul akrin muqararkii oo gaalada iyo hadejiyeeno murtadiinta suubiyan wakhaasatan unesco walaslak minguuri inta ka akhrini maana inta ka sheegni yaalka intiyariyin maskantiyo walqobadaas iyo maylan baahanya inuu ku faa'iidaysado unugu qur-aanka barada kor wabitaali haddana culumta kalena barada kor iskoolna dhigkada kor may ballana macallimiinta in may waa ardayda jadwal lan suubiyo lan habeeyo ardayga haddii buuse deeri toban shan jus ama labaatan jus hataa nanbaahana dhigi korta arday qur-aanka dhammaytay meeloon si surno tare male maana malan baahan unu kale malan baahan marka insha allahu tacaala awlaada ayla ku xasadnay taasa dardaarmaan iskuulkun qolol oo dhisme ah yallaa ka ziyaadi oo cusub mayna lanka tala galay mu'asasatu alxikma faraca siddahaad insha allahu tacaala kan koowaad tijeeglow laku furi kan lamaad buuroni laku furi kan siddahaad may laku furahay magaalada eelansaar iskoolkiina dayactirka sababtis walaa fatran galli laka bilaabo baryay niinfurin insha allahu tacaala arday baa hordhaan dhikadaasi fasaladii oo fadheeda doonan ardayda cusub ha ziyaado doontan walqobado doonan insha allahu taala intaasi kadib qaar ka mid ah nuqabada wilaayadaha oo xafladda goobjoog ah ayaa kalimaad kala duwan ka jeediyey maylanaa deegaamada dadka ka nool nicmo ilaahayna sii waxyaabaha laha ka noolay walgorde ulaasa badanna laha ka noolay yuunesko laha ka noolay gaalo keli oo yalaydadan weynta yalaydadan yerta walbarashada yalah maray horanku enin jeeka haddii walambarana gumaysi horre la galay ikhwaani hoob neefo gaale lanka maalado adan maalado koran hiblo hay maalu neefo gaale u jeeglameedko walan karsi koro digsigo adan saaradaan an koran gumaysin galaas maana lanko insar eras bal gora mo la gora lan kalin gudbiyo wala hortay araba gumaysin galaase maylana wal hal baradoy maylana reer deegaanka hadii unana in la dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan maynka docaana dadki maalshay ka bi meelun wanaagun ka bi madrasadun abubakar sadiiq hanuuri maylana maalkiin alla siin barkaay awlaadin iyo cidiin alla siin nuuri may kalaasan lana amnigun ilaahayna sii ma ilaahay subxaana watacaala ilaahay ku baryaan in ilaahaynin raaji antaas kadib akhiwaanii eedan dadaalanna madarasin insha allahu tacaala sida liin nuuryay liinkay waqta dhow liinka kahay nuur shaban araga haytan hatana sii nuuru doonta mayna maktabka ballanqaaday tarbiyat watacliim odsigin kooyoy makan aysiin arday awlaadinin waayten odsigaanoo siin kooy doon kanganii yaraada doon macallimiin soor kale siin kubaahda doon insha allahu taasna ilaahay subxana watacaala ka hadladaana jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu ilaahay mahadle subxaana wa tacaala iskoolkan wasmadarasada magaalada ninka taala magaaga la siimay waha magaagii umatuntan ee lankiinka qaalsanay lahayo marka akhyaaray maynan ofaday madarasadun korlan qaada tacmiiran wa tacliiman ini madarasada koran qaadnan yanan ofade haddii magaaladii iskoolka una ka dhisani abubakar una erni madarasatu abibakrin una erni madaarista gobolka kataalana tankiliidatiya nagata dhibaatadaasay unu suubini madarasadan oo loogu magacdaray saxaabigii weynaa ee abuubakar sidiiq allaha ka raali noqdee waxay ka mid tahay xarumaha waxbarasho ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool kuwaas oo hoos taga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus caawa waa naga intaa